baarlamaanka puntland oo ku guda jira kalfadhigooda afartan iyo koowaad ayaa meel mariyey xeerka tacliinta sare ee puntland oo muddooyinkii dambe horyaalay golaha wakiilada puntland xildhibaan cabdiraxmaan siciid maxamed kafad oo ka mid ahaa guddi xildhibaan ah oo loo xil saaray inay dib uges ku soo sameeyaan xeerkan ayaa akhriyey waxyaabihii ay ka bedeleen iyo waxyaabihii ay ku soo kordhiyeen xeerka tacliinta sare ee puntland
mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin guddiga arrimaha bulshada iyo xubnihii lagu kordhiyey waxay daraasaad iyo lafagur ku sameeyeen xeerkii guddiga tacliinta sare ee golahu uu xil saaray waxaana halkan idinku soo gudbinaynaa tala soo jeedin ku aadan wixii aannu u aragnay in lagu kordhiyo laga saaro ama wax laga bedelo waana sidan hoos ku qoran qodobka afraad yogleelidda guddiga tacliinta sare guddigu waxay cinwaanka ka dhigeen dhismaha guddiga tacliinta sare waxay u qoreen guddigu qodobka afraad farqadiisa labaadee b inay qaadato inay soo gadato ama keensato haysato iibsato ama wareejiso hanti guurta ah ama maguurto ah si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dalka haddii hantidaas tahay mid dowladeed ama mid wadaaga waxay guddigu u qoreen qodobka shanaad farqadiisa koowaad guddigu wuxuu ka koobnaan doonaa siddeed toban xubnood oo uu soo magacaabayo madaxweynaha dowladda puntland waxaana soo jeedinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay guddigu u qoreen qodobka shanaad farqadiisa koowaad ee e guddoomiyaha guddiga oo uu xilka guddoomiyenimo uu magacaabayo madaxweynuhu qodobka shanaad farqadiisa koowaad b guddoomiye ku-xigeenka oo ay iska dhex dooranayaan xubnaha guddigu qodobka shanaad farqadiisa koowaad ee e shan qof oo ay soo xuleen metelayaanna hay-adaha tacliinta sare ee puntland qodobka shanaad farqadiisa koowaad ee fa laba qof oo ay soo xuleen hay-adaha shaqobixinta ee ururka ganacsatada puntland iskaashatooyinka beeralayda iyo kalluumaysatada qodobka shanaad firqadiisa koowaad ga hal qof oo ay soo xuleen metelayana culammada diinta qodobka shanaad firqadiisa koowaad la madaxa xafiiska fulinta guddiga kaasoo noqon doona xubin ku timid tartan furan oo aan lahayn xuquuqda codbixinta ah akhrin kadibna baarlamaanka puntland ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey xeerkan waxaana natiijada iyo guud ahaan waxyaabaha hor yaallay baarlamaanka puntland ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi
maanta way taariikhdu ahayd axad bishuna tahay labiyo toban waxaa golaha wakiiladu hor yaallay muddo guddina naloo qabtay guddigaasina juhdi badan iyo shaqo badan dabadeed maanta ayay golaha soo hordhigeen waxaa weeye waa xeerka tacliinta sare waad dareemi kartaan xeerka waxbarashada caadiga wuu jiray laakiinse indhoweed waxaa puntland ku howlaneyd in waxbarashada sare ay hesho xeer taas oo keeni karta tayada waxbarashadu inay noo meel marto inaynu waxbarasho badan helno in dhallinyarada jaamacadaha kasoo sekondary ka soo baxaysa ay hesho jaamacad ay mustaqbalkooda iyo aayahooda ku meelmariyaan xeerkaasi haddii muddo hor yaallay wuxuu lahaa qaladaad badan buu lahaa teeberar buu lahaa waxyaabo badan oo xoogaa adigu iska horma iska hormanayay buu lahaa dhammaantood goluhu way ka saareen waxayna meel mariyeen saaka soddon cod ayaa waxay ku meelmariyeen inuu xeerkaasu noqdo xeer ka mida xeerarka uu leeyahay puntland uuna dhaqan geli doono marka madaxweynuhu saxiixo faafinta rasmigana markaasaa la samaynaya